OA1. My name is Nikki Strong. My my voice is still sounding a little
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada qaar ka mid ah geeska afrika aad ka maqashaan iyo weliba sidoo kale boggayaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa koob iyo labaatanka bisha juun ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waana duurnimo salaasa ah waxaa dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari ay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada beledweyne ka hirgeliyey mashruuc ay ku dhaqayaan shinnida islamarkaana ay malab ka soo saarayaan dadkayga waxaan soo saarno oo faa'iide ahaa productiga ahaa inaan u iibgeyno islamarkaana ay ka helaan nacfi fiican ay ka helaan waayo waagii hore malabka waxaa la samayn jiray waa la soo qasi jiray sokora lagu soo qasayaa
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan tartan lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxuntiga adduunka oo boosaaso lagu qabtay kaalmihii heesa ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya dalka ukrain ayaa sheegaya in maanta duqayn culus ee ka dhacday gobolka selferdonisk ee xilli ciidamada ruushku ay mar kale u ruqaansadeen inay qabsadaan magaalo ku taalla galbeedka dalkaasi afhayeen u hadlay taliyaha ciidamada qalabka sida ukrain ayaa ku sheegay warbixintiisa maalinlaha ee u bixiyo in dagaalkaasi selferdonisk uu ahaa mid aada u daran iyadoo ruushku ay adeegsanayeen duqayn iyo weliba weerar caadi ah oo ay la beegsanayeen meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada ukrain sarhey hadiidi oo ah guddoomiyaha luhanski ayaa isaguna sheegay in rasaas culus ay ka dhacayso warshadda kiimikada samaysay azot halkaasoo ay gabaada ka dhiganayaan amaba aan idhaahda ay ku gabanayaan ilaa iyo shan boqol oo qof oo rayid ah oo reer ukrain ah howlwadeennada khadadka tareenada ee dalka britain ayaa maanta sameeyey shaqo joojintii ugu weyneyd ee muddo tobanaan sannadooda dhacda wadahadalladii u dambeeyey ee tallaabadana lagu joojinaya ayaa guuldaraystay isniintii kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadadka tareenada iyo weliba ururka ay ku bahoobeen howlwadeennadaasi iyadoo si laysku dayayey in ay xal ka gaadhaan khilaafkaasi oo salka ku hayay lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda hogaamiyaasha ururka ay halwadeennadaasi ku bahoobeen ayaa sheegay in waxa la siiya amaba ay qaataan aanay kafaynaynin sixir bararka jira awadii xogayaha gaadiidka ee dalkaasi britain grant shabis ayaa ka digay in shaqo joojintana ay sababi doonto burbur culus ururkan ay howlwadeennadaasi ku bahoobeen oo ay ku jiraan in ka badan afartan kun oo shaqaale ah ayaa qorsheeyey shaqo joojintan inay sidoo kale dhigaan amaba ay qabtaan maalmaha khamiista iyo weliba sabtida dhegaystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta duur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington aan ku bilownay magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay tartan kubadda cagta oo lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxuntiga adduunka ee labaatanka bisha juun taasoo ku beegnayd maalintii shalay tartankan ayay ka qayb galeen dhallinyaro laga soo xulay ee barakacayaasha ku dhaqan magaalada boosaaso jibriil cabdi cali oo ah tababaraha kooxda dhallinyarada ku ciyaaraysay barakacayaasha boosaaso ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf horta magaceygu waa jibriil cabdi cali waxaase ku magac dheeraha ajeelow haddana macalin noqdo macnaha kaamanka barkacyaasha aan macalin ka ahay alxamdulilah ilaah maadiisa koobkan hadda maanta la ciyaarayana laba jeeroo hore fiinaal anaa ku qaaday aadii haddana koley maantana waxaan rajeynaya inaan koobka qaado waaya xilligan oo kale mar walba oo la xuso maalinta qaxootiga ee kooxdan dhallinyarada ah miyaa soo kaxaysata adi haa haddii fursad la ii siisid maantoo kale wax weliba waxway fursad inaan u heshaa ayay ku wanaagsan tahay alxamdulilah maantana waxaan nasiib u yeeshay markii saddexaad inaan fiinaal imaado oo haddana waxaan rajeynayaa inaan markii saddexaad ku guulaysto haddii ilaah yidhaahdo waaya intay ciyaarayaan dhallinyaradan maanta oo kale iyo maalmaha oo kale ma jiraan caqabado ay kala kulmaan dhallinyarada kale ay la ciyaarayaan horta sideedaba kubad marna waxawaa bulshada ay isku keentaa marna waxaw waxawaa dhallinyaradan iyagoo dhallinyaro ah bay haddana wax adigu aadan filayno kubadda macnihii aana munaasabka inba mararka qaarkood samaynaan laakiin waxaasoo dhan waxaa loo gudbi karaa in labada qofka marka ciyaartooda hogaaminaya inuu micnihii dulqaad u lahaado kooda xun iyo kooda fiicanba inuu hogaamin karo waxay sheegtay inaad koobab ku guulaysatay caqabadana waa iska imaanayaan dhallinyaraa layahay marka intaad ku guda jidha wax caqabada ah oo aad la kulanta ma jiraan waa jirtaa horta mar haddii barakac iyo deegaan la wada yahay iyo qaxooti mar haddii la wada yahay qofkan qaxootiga ah mar walba moralkiisa boqolkiiba boqol maaha sida qofka deegaanka ah oo niyadiisa ay u dhisanta kan kale uma dhisno laakiin anaga mar walba waxaan taraagaraynaa sidii qofkaas deegaanka ah oo isaga uga hormari lahaa mar walba taasaan xoogga saarnaa waana dhacdaa xitaa mar qaar hadda kulley cayaarihii degmooyinka iyo kuwa gobollada hadda dhacayay dhallinyar badan oo barakaac iyo qaxooti ah oo ka cayaarayay cayaarihii degmooyinka iyo gobollada
wasaaradda dhallinyarada marka dhallinyaradan qaxootiga ah ee kooxda ah ee is abaabulay doorkooda ma siisa si dhallinyarada kale kulley anigu ilaa iyo hadeertaan xiriir mala samayn fahmaysa laakiin anigu sideeda mar waxaan jeclahay marba haddii qofka uu isboorti yahay inuu isagu isku tashado oo uu waxqabsado isagoo waxqabsaday uu maamulkii la hortago laakiin afqaleel ah in aad mar walba aad lasoo ftiraad maamulkiiaan wax ka rabaa maamulkiiaan wax ka rajeynaa taas waxaa ka fiican marka hore in adaa is dhisto adaa aad ishogaamiso kadib adoo dhisan aad dowladdii macnihii wasaaraddii dhallinyarada isboorti aa u tagto dhallinyarada adaa hormuud u ah marka maxaa ka hortaagan arrintaas marka in dowladdii loo tago wasaaraddii loo tago dhallinyaradan loo qareymo wallaahi kolley dhallinyaradii ayaga ahaan hadda wax macnihii howshaas iyo waxyaalaha ila yimid oo hawshaasaan samaynaynaa macalin iyo ma jirto haa laakiin hadday ii imaan lahaayeen hadda waddadii loo mari lahaa waa ku hogaamin lahaa iyadoo wanaag jirto garoomada kale see uga ciyaaraan marka dhallinyaradan ma jiraan mararka qaarkood inay dhibaato kala kulmaan garoomada kubadda cagta boosaaso gaar ahaan kuwa xilliyada habeenka lagu ciyaaro waxaa jira wakhtiyo la qabsado maalmo lasoo qabsado sida dhallinyaradoo kale mau helaan maalmaha ay doonayaan mise caqabadaa jira maya wax caqabad ah ma jirto garoommadan yararo hadda oo fosterka ah qof walba xilligii u balansaduu helaa ama deegaan aho ama barakac ahaw taas waa laga wada sameeyahay waaya galabta guul baa gaadheen oo maalinta qaxootiga ahayd koox kale ay la ciyaarteen deegaanka ah bal ka waran guushaa gaadheen haa alxamdulilah aad iyo aad baan ugu qanacsannahay farxaddii aan markaan garoonka imaanan wada waa sii laba jibaarinti alxamdulilah waxaan qanacsannahay maadaama anagu aa guulaysana natiijada ka warran qaab ciyaareedka labada koox ma jireen caqabado mararka qaarkood ka dhex dhacaya garoon gudihiisa maya dhallinyarada dhallinyaro isfahamsay bay ahaayeen kulley anigu labada macalin horta sideeda banaadiga waxaa hogaamiya waa macalinka haddii macalinka uu yidhaahdo kubad ha la ciyaaro kubad baa la ciyaaraya laakiin haddii macalinkaba isaga uu yahay nin foodadaba isaga kuu hogaaminaya ciyaartoodana foodistii lay noqonaya marka labada naadi aad iyo aad bay u ciyaaran maanta sanadka hore sidaanoo kalea loo xusay halkan koobkii idinkaa qaaday bal sanadkan maxaay kaaga duwan tahay sanadka hore kooxdaada iyo weliba dadka qaxootiga ee magaalada boosaaso adoo guud ahaan u hadlaya kulley waad og tahay qofka biniaadamka mar haddii natiijo guul uu gaaro farxad ugu fiican ma leh weliba khaasatan markaa adigu barakaac iyo qaxooti a ka mid tahay oo naadi deegaanka degan adigu a ka badiso farxaddaada maba la qiyaasi karaba alxamdulilah farxadda tii hore tan baaba nooga daran maanta waa maalinta qaxootiga la xuseeyey bal waxaad iga warataa marka guud ahaan dhallinyarada qaxootiga ah iyo bulshada kale sida ay magaalada ku yihiin sida caadada ah ma xilligii hore sagaashimeedii mis hadeertaan hadeertaan magaalada qofka deegaanka iyo qofka qaxootiga ahba maba lakala garanayo ummaddii waa isku milmeen kulli waxaad moodaa dad hal meel ka soo wada jeedo baaqiga dambe waxaan u jeedin lahaa in meesha hadda ay dhallinyaradu taagan yihiin ay ka sii dhaqaaqaan xaqii iyo xuquuqdii isboortigu lahaa oo ka maqnaana ay raadsadaan weliba iyagoo diyaar u ah inay wax qabsadaan
wagaag dhegaystayaalkaasina wuxuu ahaa jibriil cabdi cali oo tababaro o ah koox dhallinyaro ah oo ku ciyaaraysa magaca barakacayaasha boosaaso waxaana u warramayay waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinaca kaalmaha ee heesaha
aqoonigii jacaylka oo ii noqo kaaramay codkaasi fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo weliba heestaasi amuure dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore uga sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey xarumo lagu dhaqo shinnida iyadoo xarumahaasina ay hirgeliyeen islamarkaana iska kaashadeen dhalinyaro waxbaratay waxaanay sidoo kale arrintani shaqo abuur u noqotay qaar ka mid a dhallinyarada magaaladaasi ku dhaqan oo sida uu warbixintan uu noo soo diray ku sheegaya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane mashruucan shinnida oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoon-yahano ah ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in dhallinyarada shaqo iyo dhaqaalaba ay ka helaan xanaanada iyo iibka malabka shinnida xuseen ibraahim biyow oo ka mid ah dhallinyarada mashruucan hirgelisay ayaa waxa uu ka waramay qaabka ay shinnida ku xanaaneeyaan iyo sida noloshooda ay uga maareeyaan marka hore bilaabaysa to waa shinnida saddexda bilo ugu horeyso xilliga roobka uu doo waxay sameysaa waxay soo aruursaa nectar ama dheecaan ama ubax ayay soo aruursaa xilligaas ay soo aruursa wixii kasoo wareega saddex bilood ama laba bil iyo xoogaa kadib shinnida waxay yeelanaysaa malab ayay sameynaysaa marka aan dhahnay marka faa-iido waa la kala qaadayaa marka waxaan marka asalka aa bilaabaysa ganacsiga waa inkam dhaqaale aa gelisa waayo marka fasalka koowaad iyo fasalka labaad iyo fasalka saddexaadba waxaa bixinaysaa lacagtii inkamka aheyd oo lacagta aagelisa markii hore adig ugu talagashay inaad meel ka dhigato markaas kadib ayaa la dhihi karaa faa-iidaa ka imaatay marka faa-iidadeedana aaday u badan tahay runtii qofka hayna way anficaysaa wax badanna u taraysaa marka faa-iido waa laga helaa aad iyo aad waxaan baranay markii xirfad aan ku shaqaysan karno wax soo saar ku samaysan karno dadkayni waxaan soo saarno oo faa-iide ahaa productigii ahaa inaan u iibgeyno islamarkaana ay ka helaan nacfi fiican ay ka helaan waayo waadii hore malabka waxaa la samey jiray waa lasoo qasi jiray sokoraa lagu soo qasayaa waa lasoo farsameeyaa dadkii waxaa laleeyahay malabaa idinka gadaynaa wixii tijaabooyinka saxda marka la marsiiyana malabka saxda ama noqdo taas waxay sababaysaa marka inay bulshadii kanihii jabto baalkaana malabkana wuxuu leeyahay faa-iidooyin aad u fara badan ayuu leeyahay marka dhalinyarta waxaan kula talinayaa maadi iyo diina waxay barteenbo inay ku shaqaystaan xirfado samaystaan dalkooda aaminaan dhulkooda wax kasoo saartaan kheyraadka waxaa naga badan badda ku jiro ama webiyaasha ku jiro ama dhulka yaallo oo geedaha ay kamid yihiin ayaa naga badan intaas qofka hadduu fahmo bas wax kaloo ka maqan ma laha maxamed cabdulaahi barre oo isaguna ka mid ah dhallinyarada mashruucan wax ka wada waxa uu sheegay in dhallinyarada aanu jirin cid shaqo diyaar ula ah taa beddelkeedna iyaga ay fikirkooda maalaan islamarkaana waalidkooda ay taageero dhaqaalo weydiistaan maxamed cabdulaahi marka hore waxa uu ka waramayaa cadad ahaan malabka uu soo saaro iyo halka loo iibgeeyo laakiin aniga maadaamaan smoll farm haysto ama beer yar aan haysto nin dhalinyaraha oo dhaqaalihiisu buurnayn aan ahay shinidaydu aysan badnayn kuwaantantiga ama tirada malabka aan soo saara uusan aada u badnayn waxaa layga kala qaataa magaalada beledweyne iyo gobolada kala duwan ee dalka iyo caasimada intaba waan geynaa malabkanaga waana la iibsadaa maanta qof markuu jaamacad dhameeyo dowlad hore ka shaqa siinaysaa ma jirto ama hay-ad hore ka shaqa siinaysaa ma jirto dalkeenna waxaa u dowlada una caymis ah dadka waalidka iyo walaalka u caymis una dowlada sidaa darteed qofka dhalinyarada ayaa waxbartay ha uga haran markuu jaamacadda ka baxo inaad maarata halkaa ku dayso haddii halkaas aa ku dayso waxaa ka dhalan kara inuu tahriibo tacabkaadi inuu noqdo tacab khasaaro sidaa darteed marka uu jaamacadda dhammeeyo maadaama aysan jirin institution kale oo hore usii gacan qabanayo inaad adigu u noqoto booska institutionka oo aad fikir u abuurto kuna dhiirigeliso maarata una sahasho wadadii uu ku gaari lahay meeshaas waxaan bilaabay ilaa iyo hadda oo lagu joogo iyo laba la joogo muddo afar sano ah ayaan ku dhex jiraa alxamdulilah waxaa waaye wax kasta oo loo sabro oo loo dhabar adaygo natiijada waa la gaaraa waqtigayna qaadataa wax walbana qiimo ay leeyihiin ay ku kacaan qiimo badan oo qiimaha ugu badanee naga galay shinnidu waa waqtiga iyo dhaqaalaha iyo aqoonta sidaa darteed maanta iyo ka horba waxay joogtay xilligii faa'iidada dhalinyaro badan ayaa waxay dadaal ugu jiraan sidii ay noloshooda u maareyn lahaayeen halka kuwo kalena ay ku fikirayaan in dalka ay isaga cararaan iyagoo baadigoob ugu jira nolol dhaanta midda ay ku haystaan waddanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa tay dhegaystayaal dhaqane aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qeybii ugu dambeeyey idaacadda ayaan maraynaaye markana haynu jaleecno dhinacii wararka ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud masaade
kuwan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa meel xiiso badan haatan maraya iyadoo xudxudashada ciyaartooyda ee kooxuhu ay marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayso kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa ka mid noqotay kooxaha daydayaya ciyaaryahanka reer brazil lagu ciyaara kooxda kubadda cagta ee everton ciyaaryahan richarlison ciyaaryahankan ayaa waxaa si wada jira u doondoonaya labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada london ee chelsea iyo tottenham hatsburg waxaana kooxda kubadda cagta ee everton ay ku doodeysaa shan iyo labaatan jirka reer brazil ciddii dooneysaahi inay u keento konton milyan oo ganiga ingiriiska ah ama ka badan laakiin wax intaa ka hooseeya aanay xataa wadahadal ka furi doonin kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa inta badan waxay suuqa ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd qofkii ay ku bedeli lahayd ciyaaryahan lukaku oo looga gacan haadinayo kooxda kubadda cagta ee intermilan kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa iyana ciyaaryahanka reer brazil ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee leeds united ravina waxa ay daydayeysaa sidii ugala soo wareegi lahayd ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta ee leeds united arrintan ayaa soo shaac baxday kadib markii kooxaha kubadda cagta ee leeds united iyo barcelona ay ku heshiin waayeen ciyaaryahankaasi inuu barcelona tago ciyaaryahan ravina ayaana dad badan waxay rumaysan yihiin in sababta ay kooxda kubadda cagta ee arsenaal u raadinayso ay tahay inay ku bedelan doonaan ciyaaryahan pepe oo laga yaabo inuu kooxda kubadda cagta ee arsenaal isaga tago ninka isagu maamula kooxda kubadda cagta ee arsenaal horena u ahaan jiray ciyaaryahankii kooxda kubadda cagta ee arsenaal edu una dhashay waddanka brazil ayaa in dhoweydbaa suuqa ugu jira sidii kooxda ciyaaryahano reer brazila u keeni lahaa ciyaaryahan aravina ayaan isagu dhib u arkin inuu edu iyo arsenaal u tago waxaanse la hubin ilaa iyo iminka in ciyaaryahankan farsamada wanaagsan ee shan iyo labaatan jirka ahi u ogolaaday in uu yimaado kooxda kubadda cagta ee arsenal dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united eric denhag ayaa waxa uu sheegay kooxda inuu doonayo inuu soo saxiixdo ciyaaryahanada ericson iyo frank dejon labadan ciyaaryahan oo hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee ix ee tababarahan dhowaantan ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa uu danhaag suuqa ugu jiraa sidii kooxda ugu soo biirin lahaa ciyaaryahano qadka dhexe ka ciyaara oo farsamadooda kubadduna ay wanaagsan tahay laakiin waxaan la ogeyn in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ciyaaryahan frank dion sii dayn doonto inkastoo warar soo baxay ay sheegayeen kooxda kubadda cagta ee barcelona haddii ay hesho ciyaaryahan bernardo silva ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city ay markaa ogolaan doonto in frank dion uu u tago kooxda kubadda cagta ee manchester united dhinaca ciyaaraha kubadda kolaygana haddii aan ajaleeco kooxda golden state warriors oo iyadoo dhowr maalin uun ka hor ku soo guuleysatay horyaalka kubadda kolayga waddanka maraykanka n b a da ayaa shalay galab kula dabaaldegtay magaalada san francisco taageerayaasheeda oo usoo bannaan baxay in ay u sacbiyaan xidigaha koobka ka soo qaaday magaalada boston ee gobolka massachusetts ee waddanka maraykanka kooxda golden state warriors ayaa ku guuleysatay koobkeedii afraad waxaana ay taageerayaashii usoo bannaan baxay uga mahadnaqeen taageeradii weyneyd ay usoo muujiyeen muddadii xilli ciyaareedkan ay kooxdu gabi dhaclaynaysay waxayna ciyaaryahanadu iyaga oo baaq u diraya ciyaartooyda kale n b a da ay sheegeen in ay u xusul duubayaan sidii koobkii shanaad ay ugu guulaysan lahayeen waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana barnaamijkeena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynaya intaynu mar kale dib u kulmi doono lama sacdo idla sida ay nabadgelyo
waagaaga dhegaystayaal mascadde aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha haatanna aynu mar kale dibo jallicno dhinacii kaalmaha heesaha haddii aan dhaawacaaga u dhiman waayo alla dhab maaha waxa aan la dhuubnahaye waa codka fanaanada khadra daahir ciga iyo weliba heestaasi ay laxanka xaafuun ku qaadaysay dhegaystayaal waxay ugu dambaysay idaacaddee duhurnimo tan iyo kulanti dambe waani waa shiruuco idinle sidaa iyo nabadgelyo